wax ka xumaanaya puntland ma jiraan nidaamkii sharciga ahaa oo la mari jiray baa la marayaa ammaankuna waa sugan yahay shaqadiina waa socotaa guddiga ansixinta baarlamaanka iyo khilaafaadka hadday jiraan madaxdii dhaqmeedka waa joogaan in maqan inta maqanna waa imaan doontaa sidii hawsha ku socon jirta bay ku soconaysaa waxaan rajaynaynaa ciddii ay ka dhab tahay inay murashax tahay oo xafiiska u tartamaysa labada xafiis u tartamaysa inay dib isugu noqdaano iyagu iyagaa isyaqaani waxay ka tahay murashax dhaba iyo wixii khashashaad meesha ugu jira annaga naftiga waa kala naqaana iyaguna waa kala yaqaaniin ay qaataan wixii aan u jeednay iyo wixii aan aqbalnay inay qaataan baan rajaynaynaa dalka reer puntland dadka deganna hadday mararka ka ahaadeen